maanta waa maalintii adduunweynaha loo dabaaldegay xanuunka qaaxada oo la dha- maxaa la dhahaa world t b day Ah, world t b day maanta waa diimkeeda maxaa waayo um, now we can end tb together so maanta waxaan joojini karnaa xanuunka qaaxada so baaqa undiraayo reer gaarisa maxaa waaye inay imaadaan oy daawada xaaqada daawadeeda hay soo raadsadaan oona laga soo cabiro oo maxaana baaqa kale u diraya inay ogaadaan xaaqada inay ay ahayn xanuun oo oo daawo lahayn soo xaaqada daawo ay leedahay ha la imaado ha la iscabiro haddaa lagu arkana daawada ha la qaato daawada xaaqada caafimaadkeeda dhan iyo baaritaankeeda dhan free waay so hala aado isbitaalada u dhow qof walba hana soo baaro hana ah, daawadana ha qaato challenge kugu weyn soomaalida caqabadooyinkan la kulmayno maxaa waaye dad maxaa arkaysaa oo you know mm, oo og inay qufacayiin ama dhibaatada qaaxada ah, be- maxaa la dhahaa like ah, ay dhaliilka dhan lagu arkaayo dhakhtarna ma aadayin so maxaan leenahay qof walba xaqadaas ka soo baaro free waaye haddaa leedaya haddaa lahanba ha laisoo baaro xaalada gaarisa dee, caafimaadkeeda caafimaadka oo eh, dhinaca t v-da way koraysaa Ah, dad badan t v ay leeyihiin laakiin soomaaliya daawo ma qaadato runta maxaa waaye soomaali daawo ma qaadato so maxaan leenahay soomaalida daawo haraasanta daawadana free waaye